bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel bood joogtaan iyo si walba aad oo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka dalsan oo habeen walba marka laga reeba habeenadima jimcaha aad ka maqashaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculahay shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeen arbacadiisii bixayso khamiisna ay soogelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha saddexaad sanadka laba kun labayo labaatan barnaamijka wareega qodobada caawa aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid noqonaya ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland oo taabacsan wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya jamaal maxamed xasan oo caawa xirtay oodo muhiim u ah socodka gobolada puntland gaar ahaan gobolka bari waxaan idiin soo gudbin doonaa sababta ciidamada ay u xirteen waddo muhiim u ah socodka gaadiidka waxaad maqli doontaan dhegaystayaal ciidamadaas inay yihiin ciidamo taabacsan wasiirka qorsheynta xukuumadda jamaal maxamed xasan gudoomiyaha gobolka gadoh ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka hor yimid guddigii uu ra-iisul wasaare rooble u magacaabay qiimeynta xaaladda doorasho ee magaalada garbaharey
oo fidno wala ah waxaa weeye inaad noo soo dirto annaga raalli kama nihin raalli kama nihin ma rabno waxaan rabaa cumar fareg cumar dhegay wixii uu la yimaado oo garbaharey kala yimaado
gudoomiyaha gobolka gadood ee dowladda soomaaliya axmed buulla garayd oo shil jiraad ku qabtay muqdisho ayaan idiin soo gudbin doonaa isaga oo sheegay in guddiga ra-iisul wasaare rooble u magacaabay qiimeynta xaaladda doorasho ee garbaharey ay yihiin kuwo aan natiijo wanaagsan laga sugaynin wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya oo maanta kulan la qaatay taliyaha ciidanka booliska dowladda jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar iyo saraakiil kale haddaba maxaa looga hadlay kulankaas waan idiin soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad kale ku maqli doontaan muddada hawadu ku jirane waxaa ka mid noqonaya
waxaan la kulmi doonaa haddii ilaah yidhaaho oo si gaar ah madaxweynaha waa maaragtay warbixintiisa iyo taladiisa aan dhegeysan doonaa sida xalka arrinta uu noqon karo sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo danaynaya doorashooyinka
yaha guddiga qiimeynta xaaladda doorasho ee magaalada garbaharey iyo wafdii hogaaminaya oo maanta gaaray magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarku ah maamulka jubbaland waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin arrintaas la xiriirta iyo kulamo caawa ka soconaya magaalada oo looga hadlayo xaaladda doorasho ee magaalada garbaharey faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya israsaaseyn khasaare geysatay oo maanta ka dhacday degmada raagaceela ee gobolka shabeellaha dhexe qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan muddada hawadu ku jirana waxaa ka mid noqonaya
xashiishkaa ka mid waxaa ka mid ah kaniini la isticmaalaa ka mid waxaa ka mid ah cirbado la ysku duro taabuugta waxaa la yidhaahdo ayaa ka mid ah waxaasoo dhan inaan dadkeenna ka zuulinno ayaa waajibna wada saarana
gudoomiyaha gobolka banaadir haduqan muqdisho oo ka hadlay dhibaatada ay waxyaabaha maanka dooriye ku hayaan dhallinyarada isagoona dignin u diray dadka ka ganacsada muqaadaraadka ee ku sugan magaalada muqdisho wasiiro waa wasiiro saameyn ku leh xukuumadda soomaaliya oo la sheegayo in ay waayi karaan kuraasta doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee taalla magaalada boosaaso waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin arrintaas la xidhiidhsa amaro laga soo saaray ammaanka magaalada gaalkacyo xilli ay ka dhacayso magaaladaas doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ciidamada ruushka oo duqeyn aan kala joogsi lahayn weli ku wada gudaha dalka yukrain iyo khasaaraha ka dhashay dagaalka galay maalintii toddobaad iyo caawa barnaamijka wareegga idinkugu soo gudbin doonaa cabdiwahaab cabduqaadir ayaa farsameynaya waa mar kaliya wareegga dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseen dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
ayay habeen wanaagsan ayaan habadin karnaa dhegeystayaal barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaad maqlaysaan tan waxaan gudagelaynaa qodobada barnaamijka aad ku maqasheen oo faahfaahsan waxaana ugu horan aynu ku bilaabaynaa caawa wararka aan ka helino magaalada ceel daahir ee gobolka bari ee maamulka puntland waxay sheegayaan in gabal dhici galabta halkaas ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland oo gadoodsan islamarkaana taageersan ama taabacsan wasiirka amniga waa wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan ay xirteen waddo muhiim u ah socodka gaadiidka gobolada puntland ee saaxiib kala gudba waxaana la sheegay in ciidamadaas ay xirteen socodka gaadiidka ee isaga kala gudba gobolada puntland gaar ahaan waa gobolada kuwa gobolka bari iyo sidoo kale gobolka koorka tirsan maamulkaas waxaana la sheegay in ciidamada ay dhigeen geedgooyooyin sidoo kalena ay ku xireen gaadiid nooca dagaalka oo ay wateen warar la helay waxay sheegayaan in sababta ciidamadaas ka tirsan puntland ee gadoodsan ay u xirteen waddada ay tahay in ay ka gadoodsan yihiin ama ay kasoo horjeedanaanaanka doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kursiga tirsigiisu yahay hoob boqol lixdan iyo sagaal oo deegaan durasho sita magaalada boosaaso isla markaana uu afartii sano sanaadka ugu fadhiyey wasiirka qorsheynta xukuumadda jamaal maxamed xasan isla markaana haatan uu doonayo inuu kursigaas uu u tartamo waxna la sheegay in ciidamadu ay istaajiyeen gaadiidka isaga kala gudba gobollada puntland iyagoona wadooyinka ay muddo saacada ay xirneyd islamarkaana la sheegay in ay ku xanibnaayeen goobta gaadiid bar- gaadiid fara badan oo safar ahaa sida ay kusoo warrameen dad goobjoogyaal ah oo ka mid ah dadkii saarnaa mid ka mid ah gaadiidka lagu xanibay ee magaalada ceel daahir ee gobolka bari ee maamulka puntland waxaana la sheegay in ciidamadaas ay ahaayeen kuwa watay gaadiidka nooca dagaalka iyagoona waddada ku gooyey een, si halkaas aysan u marin een, gaadiidka safarka ahaa waxaana la sheegay in ah, weli waa waxaana la sheegay in muqadimadii caawa ay gebi ahaan halkaas isaga tageen ciidamada ciidamadii een, gudubsanaa lana sheegay inay taageersan yihiin wasiir wasiir jamaal ee xertay wadada ceel daahir ee gobolka bareega sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan ay halkaas ay isaga baxeen ciidamada oo ku hawesnaa gaadiidka nuucyadiisa kala duwan ee noocyada dagaalka ah ayaa halkaas isaga guur lama ogaa halkaa ay aadeen ciidamada iyadoona saacado ay u xaninaayeen gaadiid fara badan oo safar ahaa kuwaas oo kusii jeeday gobolka ka tirsan puntland balse ciidamada ay ku hakiyeen halkaas iyadoona een, la sheegayo in haatan socodka magaalada uu dib usoo laabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa la filaya inay ka dhacdo doorashada lix iyo toban kursi oo ka mid ah kuwaasta baarlamaanka kii tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana een, doorashadaas qaarkood kulaasta ku tartamaya een, wasiiro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta iyadoo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo doonaya in ay kulaastaasi kusoo baxaan iyadoona la sheegayo in qaar ka mid ah een, wasiirada xukuumadda ay waayin doonaan kulaastooda sida uu warbixintan ku eegayo yuusuf cabdishareeh oo oo diyaariyey
lix iyo toban kursi oo ka mid ah soddon iyo toddobada xubnood ee golaha shacabka uu ku leeyahay dowlad goboleedka puntland ayaa la filayaa in shanta ilaa lixda bishan saddexaad lagu doorto magaalada boosaaso oo ah deegaan doorashada labaad ee puntland haddaba waxaan soo qaadan doonaa qaar ka mid a kuraasta ugu hadalhaynta badan ee la saadaalinaya inay waayi karaan xubnihii horey ugu fadhiyey ama ay kusoo bixi karaan xubno cusub wasiirka qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya jamaal maxamed xasan oo afartii sane ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga hoob boqol lixdan iyo sagaal ayaa mar kale waayi kara kursigiisa waxaa la rumaysan yahay inuu dagaal siyaasadeed oo adag kala kulmay madaxweyne deni iyadoo uu wajahayo dood la xidhiirta inaysan juufadiisu xaq u lahayn tarahan ama kalkan inay qaataan mar kale kursiga xildhibaanka wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya siciid xuseen ciid ayaa isla mar kale baadigoob ugu jira kursigii uu horey ugu fadhiyey ee hoob labaatan iyo toddobo kaas oo isaguna habqayrsiga beeshiisa ku waayi karaa maxamuud xayir ibraahim wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa isla la weedaariyey kursigii uu horey ugu fadhiyey ee hoob boqol afartan iyo labo waxaana loo saadaalinayaa inuu qaadan karo gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka muuse geelle yuusuf faroole oo jifadiisa si gaara toddobaadkan loogu xiray inay u tartami karaan faroole haddii uu ka dhabeeya arrintaasi wuxuu tartan adag kala kulmi doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda tabarta macdanta iyo biyaha puntland axmed siciid qolombi oo isna ka mid a saaxiibada dhow ee madaxweyne deni wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta nasiibooyinka cabdirashiid maxamuud xasan oo afartii sane ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga beeshiisa ee hob laba boqol iyo labaatan ayaa isagana waayi kara kursiga beeshiisa inkastoo uu sheegayo inuu kalsooni ku qabo isimada reerkiisa oo sheegay inay mar kale u xireen kursigaasi xubnaha kale ay kuraastooda waayey sanadkan waxaa ka mid ah xildhibaan cumar ismaaciil waaberi oo ku fadhiyay kursiga hob laba boqol labaatan iyo labo kaasi oo la filayo inuu kusoo baxo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka siit ee puntland caynaansha yuusuf xuseen oo dhowaan is asilay si uu u qaato kursiga beeshiisa kursigan waxaa si weyn loogu saadaalinaya senator cabdirasaaq cusmaan xasan jurle oo horey u waayey kursigii uu afartii sane ee lasoo dhaafay ku fadhiyey ee aqalka sare sidoo kale xildhibaanadii saamaynta lahaa afartii sane ee lasoo dhaafay ay waayi kara kuraastooda waxaa ka mid ah xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi oo wakhti dheer ku fadhiyey kursiga reerkiisa waxaana la filayaa inuu kusoo baxo mid lagu magacaabo maxamed aadan diini kaasoo ay saaxiib dhow yihiin madaxweyne deni cabdi maxamuud maxamed cabdiyare oo isaguna afartii sane lasoo dhaafay ku fadhiyo kursiga hob laba boqol toddobaatan iyo saddex ayaa waayi kara kursigiisa waxaana la filayaa inuu kusoo baxo taliyii hore ee booliiska soomaaliya sarreeye gaas bashiir maxamed cabdi bashiir america haddana ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha puntland kaas oo qaraabo iyo saaxiib dhow la ah madaxweynaha sidoo kale isna waxaa kursigiisii waayi doona wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga soomaaliya cabdinaasir siciid muuse oo isaguna ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay kursiga hob boqol iyo sagaashan magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waxay toddobaadkan wajihi doontaa tartan adag oo la filaya inay saameyn weyn ku yeeshaan isimada dhaqanka ee qabaa'ilada kuwaasoo qaybtood hore usii jaangooya kuraasta iyo cidda ku fadhiisan doonta dhinaca kale waxaa horey musharaxiintu ay walaac uga muujiyeen goobta lagu qaban doono doorashada oo ay sheegeen inay tahay laba teeldho oo laga dhex dhisay gudaha garoonka diyaaradaha ee boosaaso halkaasoo ay gacanta ku hayaan ciidanka b m p f ee uu taageero imaaraadka carabta waxaase xogta aan hadda helayna ay sheegaysaa inayba suurtagal tahay in lagu qabto gudaha xarunta ciidanka badda puntland ee b m p f yuusuf cabdishare wararka dalsan muqdisho
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad waa afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaaba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gubtaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka horeega guddoomiyaha gobolka gado ee dowladda federaalk soomaaliya axmed buurlagraad canjeex ayaa ka hor yimid guddigii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta u magacaabay qiimeynta xaaladda doorasho ee magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado guddoomiye axmed buurlagraad oo shir jaraa'id warbaahinta uu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inaysan ku qanacsanaynin guddiga uu radirjaal roodle magacaabay kuwaas oo kasoo kala bixin doonaa sidii doorashada loogu qaban lahaa garbahaaray uuna kala qaybsamay guddigaas wuxuu sheegay guddoomiye axmed buurlagraad in ra-iisul wasaaraha uu gado u soo diray guddi uu ku jiro abuukaate mardhegi oo ah guddoomiyaha guddigaas kuna eedeeyey in uu rabin in gabaare ay ka dhacdo doorashada oo uu ka gudbinayo gobolka xaalad aan jirin waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka godo ee dowladda federaalka in abuukaato cumar dhegey uu u socdo in garbaari uu ka soo gudbiyo warbixin aan jirin oo uu qorsheynayo in magaaladaas laga wareejiyo doorashada furaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalka soomaaliya
saaka waxaan halkan ku qabannay shir jaraa'id shirka jaraa'idna wuxuu ku saabsan yahay ra-iisul wasaare mudane xuseen rooble ra-iisul wasaare waxaan kaa sugaynay inaad noo soo dirto haddii aan nahay gobolka gado shacab weynaha ku nool iyo dhammaan reer jubbaland waxaan kaa sugaynay oo aan runtii aan sugaynay oo aan lahayn wuu samaynayaa oo aan lahayn ilaahay idankii maaragtay ii sheegeen socdaalkaagii aad ku tagtay garbaharey oo aad soo aragtay oo aad soo qiimaysay oo aad soo bariday oo laba maalin iyo habeen aad joogtay oo aad soo dirtay guddiga doorasho guddigii isheeg wasiirada ahaa oo afartii maamul goboleed ahaa ayaguna ay nala joogeen oo aan lahayn muddo ilaa toddoba casho ah iyo ahayd iyo ka badan ayaguna ay soo qiimeeyeen aada isu timaadeen xafiiskaaga gudihiisa ay kugu warbixiyeen wixii aada haysayna aada u dhiibtay waxay ayaga hayeenna ay kuu dhiibeen markaad wada hadasheen shirki ka soo baxay codkii aad ku hadashay iyo sida qiimaha lahayd ood u hadashay waa rikoodhin wey waa duuban tahay waxaad caddaysay shacabka ku nool gobolka gado shacabka ku nool degmada garbaharey odayaasha waxgaradka iyo maamulka iyo dadkii aada la soo kulantay ururada bulshada ahaa hadday dhallinyaro tahay hadday haween tahaybo hadday culamaa udiin tahay inay yihiin dad aada u wanaagsan diyaarna u ah doorasho inay ka dhacdo dalka idaacaddii baad ka sheegtay waa rikoodhin wey waa duuban tahay waxaan sugaynay isjiidjiid kadib inaad go-aan qaadato soo dirto guddiga doorashada maysan dhicin doorasho saddex guddi ayuu leeyahay sida sharciga ah oo nidaamka ah waa guddiga doorashada ee heer federaal waa guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer state way saddexdaas weeye guddiga doorashada waxaad noo soo dirtay ra-iisul wasaare saddexdaas qof aan ahayn ninka la yidhaahdo abukato cumar dhegey ilaa iyo hadda meel uu ka socdo iyo howl uu qabanhayo iyo door uu ku leeyahay doorashada ma garanayn mana naqaan laakiin waxaan naqaanaa ninka la yidhaahdo cumar dhegey waxa uu yahay baan naqaanaa cumar dhegey waa nin fidno badan waa nin isku dhufasho badan waa ninkii mas-uuliyiinta qaranka adiga iyo madaxweynaha qoorta isu kiingeliyey ragga isu kiingeliyey buu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa ragga fidnowalayaasha aad baa loo yaqaanaa dadkii la soo shaqeeyey iyo dadkuu madaxdu u ahaa iyo dadka asaga madaxdu u ahaaba ninka asaga ahaa ayaad noo soo dirtay meeshaas marka meel aad nabad ka rabto ama inay ka dhacdo doorasho aad ka rabto ra-iisul wasaare ma aha xaqiiqada in laisu sheegaa fiican waxaa weeye reer loo diray cumar dhegey meeshaas meel ay wax ka soo baxahayaan ma aha cumar dhegey dadka reer gado waa nin aada u necab way waa nin aanay jeclayn way waa nin waxaa weeye fidnadiisa iyo dhibaatadiisa ummadda soomaaliyeed ay xog ogaal u tahay way doorna aan ku lahayn kaalinna aan ku lahayn guddi doorasho ma aha guddi xallin khilaafaad ma aha guddi heer federaal ma aha guddi heer state ma aha shalay baa u dambaysay guddigii asaga la shaqaynhaya oo aad tiri guddigaas yaan soo wada dhiso toddobada ahaa lixdii kalaa xalay eedeynaysa lixdii kale yaa xalay eedeynaysa waxay ku eedeynayaan shaqaantiisa ahayn inuu galay oo uu gelahaya shaqadu u socdo in garbaaray doorasho ka dhacdo cumar dhegay ma aha ra-iisul wasaare mana soo tabinayo mana soo sheegayo kismaayo wuxuu ugu socdana waa fidno wuxuu garbaaray ugu socdana fidno wey annagu marka waxaan ognahay cumar faray waxa cumar dhegay waxa uu ku socdo inay laba qodob tahay doorashada in dib loo dhigo inuu rabo oo doorashada la saseejiyo oo doorashada la iska daba wareejiyo qodobka kale wuxuu u socda waxa weeye meeshaas inaysan nabad ka jirin wanaagna ka jirin wixii aad soo sheegtay oo adiga aad miidiyaha uga hadashay yaa qorshihiisa yahay inuu beeniyo yidhaahdo wixii aad ra-iisul wasaarow soo aragtay adiga iyo ragga kale waxba kama jiraan meeshaasna meel wax lagu qaban karo ma aha waxaa weeye marka nin sidaas ah oo intaasoo dhibaato ah leh oo doorkuu ku leeyahay aanna aqoonin waxa uu ka socdo aanna aqoonin oo aadan beled weyne u dirin oo aadan gaalkacyo u dirin oo aadan u dirin baraawo oo aadan baydhabo u dirin waa maxay sababta annaga aad noogu soo dirayso waa arrinta ilaa hadda aan isweydiinayno ra-iisul wasaare arrinkaas arrin aan ku qanacsannahay ma aha annagana nin cadow ah oo reer gada aan arki karin oo cadownimo u qaba oo fidno wala ah waxaa weeye inaad noo soo dirto annaga raalli kama nihin raalli kama nihin ma rabno waxa weeye nin ilaahay kuma qaadatay xaalkiisa ilaahay ogyahay weeye waxaan rabaa cumar faray cumar dhegay wixii uu la yimaado oo garbaaray kala yimaado oo dadka doorashada maanta sugahaya ee reer garbaaray waxa ay sugahayeen waxaan ahayn inuu la imaanhayo ra-iisul wasaare inaan ognahay ogow inaan ognahay ogow ra-iisul wasaare inuu rabo ninkaas inuu doorashadiis doorashadiisa seejiyo doorashada iska daba wareejiyo inuu rabona waan ognahay labadaas qodob annagoo ku og oo aan ognahay baad adigana aad ku og tahay yaad annaga cumar noo soo magacaawday cumar marka doorkiisa door aan naqaana maaha waxaan rabaa inaan halkan kaaga sheego hadday meeshaas wax ka hadlaadaan ama doorashadaas dib u dhacdo ama fidnada annaga aan tuhunsannahay cumar dhegay keeno mas-uuliyaddeeda ciddii soo dirtay baa mas-uulka ah ogaada beesha caalamka ogaada daneeyayaasha doorashada ogaa ogow ra-iisul wasaarow wax allaale wuxuu la yimaado oo labadaas qodob ah oo aan ognahay inuu fidnawalo yahay inuu doorashada dabadaabyeynhayo inuu rabay inuu garbaharee waxaysan lahayn ka soo gudbiyo adigoo og baad u magacaabo adoo yaqaanaad u magacaabo waxa uu kuu keenhayana waxa iyagaa u mas-uuliyaddaas iyada ciddii cumar dhegay dirtay yaa qaadanaysa anigu intaasaa raba inaan idiin sheego mahasad
fariinta nabadda iyo wada noolaanshaha nabadda iyo ammaanka ayaa aas-aas lama huraan iyo shardi u ah horumarka kobaca iyo ilbaxnimada oo dhan
murtida soomaalida ayaa tidhaahda nabadla'aan waa nolol la'aan adoo nabad u jeeda balaayey kaala lama yidhaahdo nabad baa naas la nuuga leh
nabad ma sheegtay halkaasi waxaa laga fahmi karaa in macnaha nabadda soomaalidu si fiican ay u taqaanno ee aynu wada dhowrno soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
saaka waxaan halkan ku qabannay
kismaayo caasimadda kumeel gaarku ah maamulka jubbaland ayaa waxaa gaaray maanta guddigii ujeeda wasaraha xukuumadda xilgaarsiinta u magacaabay soo qiibeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee magaalada garbahaare ee xarunta gobolkaykado guddigan oo hogaaminaya gudoomuhu- gudoomiyahooda abukaate cumar maxamed cabdulle oo loo yaqaano dhegey ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kismaayo kusoo dhaweeyey gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka siid jubbaland iyo wasiire ka tirsan maamulkaas gudoomiyaha oo ay ka mid yihiin xubno uu ka mid yahay waa guddiga ay ka mid yihiin xubno uu ka mid yahay gudoomiyaha guddigaas cumar dhegey iyo sidoo kale xubin kale ayaa gaaray maanta magaaladaas iyadoona maalinta berri ay gaari doonaan xubnaha kale ee guddiga kadibna ay guda- ay gudagidi doonaan howlihii ay ridi- uu radiidaraha xukuumadda u xil saaray oo ahayd in ay soo qiimeeyaan deegaan doorashada labaad ee- ee jubbaland ee garbaharay gudoomiyaha guddiga cumar dhegey oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay kulamada tashiya la yeelan doonaan maamulka waa mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka jubbaland ugu horreeyo madaxweynaha maamulkaas axmed maxamed salaam axmed madoobe golaha wasiirada iyo xubno kale isla markaana ay ka wada hadli doonaan sidii ay doorasho ugu dhaceed magaalada garbaharey isla markaana halkaas ay qiimeen ugu soo sameyn doonaan
maxamed waxaa iskale allah subxaana wa tacaala oo noo suurtageliyey ee, maanta inaan si nabad ah ku soo gaarno caasimadda kumeel gaarka ah ee dowladda jubbaland Ee, dabcan waxaa aad la socotaan in ee, shirkii ugu dambeeyey ee, madasha golaha wadatashiga qaranka lagu go-aamiyey in dee guddi uu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha guddigaas oo ujeedadiisu ahayd inuu soo qiimeeyo ee, xaaladda deegaan doorashada labaad ee dowladda jubbaland ee garbaharey Ee, waxaa maanta halkan aan ku joognaa anigoo guddoomiyii ah iyo guddoomiye ku-xigeenka ee, maxamed cawil oo iga fadhiya dhinaca ee, bidixda xoghayntii iyo guddiga maxamed daahir oo iga fadhiya ee, laba xubnood oo kaleeto oo sii ee, guddiga maamulka doorashooyinka ee, heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee jubbaland ee, laba xubnood oo ka tirsan axmed ibraahim iyo shuke ee, intaas ayaan maanta ku soo gaarnay waa wafdi hordhaca oo saddex qofkood oo guddiga ka mid ah maalin aan ku jiro Ee, guddiga wuxuu ka koobnaa toddoba xubnood shanta hadda joogta maahan laba xubnood oo kale ayaa naga maqan waxaynu nagu soo biiri doonaan haddii ilaahay raali ka noqdo berri tool sidaan kulayga qabno Ee, maanta waxaan uga mahad celinaynaa dowlad dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk ee jubbaland madaxdoodii inay si sharaf ah noogu soo dhaweeyeen magaalada iyo guddigii doorashooyinka iyo wasiiro howlwadaano kaleeto Ee, insha allahu tacaala wafdigii hordhac weeye shaqadiisa ma bilaaban kara soo kala maqan labada xubnood oo maqan markay kusoo biirto berri toole ayuu wuxuu geli doonaa jadwalkiisa shaqo waxaan la kulmi doonaa haddii ilaaha yidhaaho oo si gaar ah madaxweynaha waa maaragtay ee, warbixintiisa iyo taladiisa aan dhegeysan doonaa ee, sida xalka arrinta uu noqon karo sidoo kale waxaan la kulmi doonaa ee, dadka kale oo danaynaya doorashooyinka ee, deegaan doorashada oo magaaladan jooga laftooda sida ku cad ee, wareegtada lagu magacaabay guddigan saddex shaqo ayaa u ah ee, waajibaadkiisa waajibaadka koowaad waxa waaye inuu qiimeeyo xaaladda amni iyo deegaan doorashada arrinta labaad waxa weeye ee, inuu qiimeeyo ee, agabka iyo arrimaha lagu fududeyn karo qabashada doorashada siday diyaar u yihiin tan saddexaadna waxa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee daneeyaasha doorashada ee deegaan doorashadaas insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed markaan howshaas gudagalno oo ay soo dhammaato ayaa waxaan siin doonaa warbixin inta ka horeyso howsha guddiga qiimayntu waxay u socon doontaa sidaas ee, wixii meel kasta lagala kulmana hal mar lama soo dayn doono waxaanu ka hadli doonaa keliya warbixin oo aan inta soo saarno aan kula noqonno ee, muxuu ahaa ee, mas-uuliyiintii ee, noo soo dhiibtay markaas ayaynu waxay go-aan ku qaadan doonaan warbixinta iyo tala soo jeedinta guddiga marka uu howshiisa soo dhammaado Ee, sidoo kaleeto marka aan ee, mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk ee jubbaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kaleeto aan la kulanno oo aan eh, taladaas ka ururino waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa eh, deegaan doorashada labaad ee gargaxarey halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta uu qiimeyn doono xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta uu qiimeyn doono sida u diyaar ugu tahay meeshaasi eh, agabka iyo waxyaabihii looga baahnaa doorashada lagu qabto iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ay ka qabaan eh, doorashada
taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalka soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed rijaar ayaa maanta shir la qaatay wakiilka xogaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ahna madax howlgal waa howlgalka kaalmeynta qaramada midoobey soomaaliya james fokristi swan iyo saraakiil kale oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ee muqdisho kulanka dhex maray taliya cabdi xasan maxamed rijaar iyo wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxaa looga hadlay intii uu socday dhammaystirka iyo xoojinta amni waa sugidda amniga doorashooyinka dalka james ayaa ciidanka booliska dowladda federaalka ku bogaadiyey guushii ay ku xaqiijiyeen sugidda amniga doorashooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho ee doorashadii gobolada waqooyi ee somalilan iyo kuwii banaadiriga ee dhowaan lagu soo gabagabay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana doorashooyinkaas ay ahaayeen kuwo ka qabsoomay xarunta ciidanka booliska soomaaliyeed ee jarnaal kaahiye taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalka cabdi xasan maxamed rijaar ayaa kulankaga sheegay in ay ka go-an tahay xaqiijinta amniga magaalooyinka loo qorshay inay ka dhacdo doorasho waa doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka oo haatan heer gabagaba ah maraya kulanka uu taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalka soomaaliya la qaatay wakiilka qaramada midooda soomaaliya james swan ayaa waxa uu ya- waxaa ka qayb ahaa saraakiil ka tirsan ciidanka booliska dowladda federaalka soomaaliya iyadoona kulankaas uu ka dhacaya magaalada muqdisho dhinaca kale amarra ayaa waxaa laga soo saaray ammaanka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ay ka dhaceyso doorashada koowaad ka tirsan golaha shacabka gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka maamulka puntland cabdiraxmaan cali diiri ayaa gudoomiyey shir looga hadlayay xoojinta ammaanka goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka iyo tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa deegaan doorashadu ay tahay maamulka galmudug ee gaalkacyo shirka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka mudug ee galmudug saraakiisha ciidamada booliska kuwa nabad sugidda xeerlalinta maxkamadda ciidamada waxaana sidoo kale kulankaas diiradda lagu saaray xoojinta iyo sugidda ammaanka magaalada gaalkacyo oo ka mid ah magaalooyinka loo afkeeyay ka dhacaan doorashooyinka baarlamaanka federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa golaha shacabka gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdiraxmaan cali adiiriye oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu akriyey amarada ka soo baxay shirkaas waxaana uu sheegay in amarada ka soo baxay een, guddiga ay kolka tahay in cid aan ahayn laamaha ammaanka een, aysan ka shaqayn waa eh, laamaha ammaanka ka shaqeeya aysan hub ku dhex wadan karin gudaha magaalada gaalkacyo tallaabana laga qaadi doono cid kasta oo aan ka tirsan ciidamada ee lagu arka hub iyadoo ku dhex wadatay magaalada iyo in la mamnuucay gaadiidka ay ku xiran yihiin raa'idaha madow ee loo yaqaano bensarka iyo in gaadiidka laga dhigo aan la dhigo mid hareeraha wadooyinka sidoo kale abrada uu soo saaray een, amarada ka soo baxay shirkaas ayaa waxaa ka mid ah in milkiyaasha hoteelada ay diiwaangelinayaan dadka een, ay ka kareynayaan si loo sugo amniga iyo in ay iska soo diiwaangeliyaan musharaxiinta golaha shacabka iyo ergada saldhigyada booliska iyo kuwa nabadsugida ee gaalkacyo si ay ah, loo ogaado cidda kalaysanaysa hoteelada iyadoona ay ah, laamaha ammaanka soomaaliya ay waa laamaha ammaanka maamulka galmudug ay ku wargeliyaan sidoo kale qodobada ayaa waxaa ku jira amar- amarka ah in gawaarida xamuulka qaada ay soo gala gaalkacyo aysan ta- aysan istaagi karin een, goobaha waa goobo aan loo cayinin sidoo kale waxaa amarka aad uu sheegeen cid kasta oo quseeyo ay fuliso iyadoona ciddii ugu hogaansamaysa amarka ku saaran maamulka gobolka tallaabo sharciga laga qaadi doono si kastaba magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug dhinaca maamulka galmudug ayaa ka mid ah magaalooyinka loo adkeeyey inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka iyo tanaad ee dowladda federaalka soomaaliya waxaa la filayaa in maalmaha ku socda doorashada koowaad ka tirsan golaha shacabka ay ka bilaabato magaalada gaalkacyo dhinaca galmudug iyadoona doorashadaas ay tahay mid ay ku tartami doonaan musharaxiin dhowr ah magaaladu ayaa waxaa kusii qulqulaya musharaxiin fara badan oo doonaya inay u tartamaan raasta deegaan doorashada ay tahay gankacyo iyadoona musharaxiintaas wuxuu yahay wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed xuseen madiba iyo sidoo kale musharaxiin kale oo deegaan doorashada ay tahay magaalada gankacyo waxaa la filayaa in magaaladaas ay ka dhacdo doorashada kuraas ka tirsan baarlamaanka tanaad oo halkan uu socdo qoraadada ugu dambeysay ee doorashada alkaas ku dhaceysa sidoo kalena guddiga ay wadaan diyaargarowga ku aadan doorashada ka qabsanaysa magaalada gaarkacyo ee xarunta gobolka mudug waayo haddegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega warka dalsan
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimadana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga kaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaanka qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jidhka uu baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaannada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
gudoomiyaha gobolka banaadir aan doqon muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar tanaysh ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada uu dhallinyarada ku hayo maanduuriyaha nuucyadiisa kala duwan oo uu sheegay in ay dhibaato fara badan uu ku hayo dhallinyarada ku nool simada gudoomiyaha gobolka cumar filish ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in arrintaas laga baahan yahay in dhallinyarada ay ka digtoonaadaan maadaama ay khatar uu ku yahay naftooda sidoo kalena uu tilmaamay in maanduuriyaha uu halis geli karo noloshooda gaar ahaanna nooca loo yaqaano calaqa iyo sidoo kale hashiishka uu sheegay dhibaatooyin fara badan in ay kala kulmi karaan dhalinyarada aadku isticmaasha sidoo kale waxaa ugu digay dadka ku ganacsada muqaadaraadka isu gelay gudaha magaalada muqdisho caasimada dalka wuxuuna hadalkaas ka sheegay kulan maanta uu qaybgalayay deegaanka garas baaley ee magaalada muqdisho waxaana uu sheegay gudoomiyaha gobolka in sidoo kale in degmo ay noqoto garas baaley ay arrintaas ay ku xalay tahay madaxa dowladda federaalka soomaaliya balse isaga uu qorshahaas uu hubo in degmadaas garas baaley waa deegaanka garas baaley ay ah, degmo ay in waa in loo diiwaangeliyo ay degmo u qaato ayaa gudoomiyaha gobolka cumar shirash oo hadlayna waxau yidhi reergaras baalley waxay nasiib u yeesheen inay helaan ciidamada ka mid ah ciidamada qaranka ciidamada qaranka ciidan ka mid ah xaruntoodii inay garas baalley noqoto ayay nasiib u yeesheen waxaa kale oo ay nasiib u yeesheen kooxaha waddanka kooxda ugu qiirada badan inay halkan uga tumaan Eh, waxaan soo joognay munaasabado badan oo isla mawduucan maanta aan halkan u joogno looga hadlayay Eh, degmooyin badan ayayan u suura ge- u suuro gelin eh, koox heer qaran ah inay u tunto marka nasiib gaar ah ayay idin tahay annagana waa uga mahad celinaynaa sida ay u dhaqaajiyeen xaddeenna runtii Eh, intaas markaan idhaahdo aanu soo noqdo ajendihii eh, shirkeenna maanta ajantaha leesma weydiinayo waa kan halkan gadaasheenna ku qoran inkasta oo dadkii halkan ka hadlay aysan wax badan ka dhihin haddana ujeeddadu waxay ahayd in laga hadlo isaga Eh, reer garas baalley si gaar ay u muujiyeen eh, baahidooda gaarka ah oo ku saabsan yacni in heer degmo buuxda ay gaaraan Eh, sidoo kale markii aan joognay gubadleyna sidaas oo kale ahayd rabitaankooda gaarka aad moodaa inuu mar walba ajandaha ka dhuminayo marka eh, arrintiina waa ku dadaalnay mana dayacayno oo waa wadnaa Eh, haddii ay tahay arrin aniga uun ugu egna waktigaaba sooma gaarteen mar horaan dhamaystirna marka madaxda qaranka ee aan looga maarmin ayay ag taalla codsigiinu agyaal waxaan la rajaynayaa eh, mar aan fogeyn in jawaabtu ay ka timaado xaggooda intaas aadaad u mahadsantihiin waad noo sheegteen fariista marka mahadsanidin waayahay arrintaas waa ku dadaalaynaa waana horena waa ugu dadaalnay intii karaankeenna ah Eh, waxaan rabaa eh, inaan wax ka nidhaahdo ujeeddadii kulankan ujeeddada kulankaana waxay ahayd eh, daroogada ama maandooriyaha in laga wacyigeliyo bulshada maandooriyaha waktil xaadarkan khataraha ugu badan ee dalkeenna wajahaya ayuu kow ka yahay waxaa dhaca dhac ayaa dhaca waxaa dhaca eh, dil ayaa dhaca sababo kala duwan u dhaca qaraxyaa dhaca Eh, laakiin ma isweydiinay yaa dhiirigeliye u ah waxaasoo dhan waxaas oo bulshada dhibaatada ku ah waxa dhiirigeliya waa maandooriyaha waxa waxbarashadii da'yartii ka mashquuliyey ee ka baabi'iyey waa maandooriyaha dilka iyo sixun u dhaqanka iyo sabab kasta ama waddo kastoo xumaanu ku timaado waxaa sahla oo suuro geliya waa maandooriyaha maandooriyaha ayaanu aragnay khataraha hadda jira ee bulshada soomaaliyeed ee ay wajahayso inuu midka koobaad yahay sidaa darteed ayay nala noqotay inay ka mid tahay mid ka mida mas-uuliyadahana saaran inaan u tabliiqino bulsho kasta uguna tagno goobta ay joogaan degmooyinka inta badan waa soo marnay inta yaree farakutiriska ah ee noo hartayna waanu soconnaa waxaa lala hadlayaahu ma aha derbiyada waxaa lala hadlayaahu waa dadka dadka khatar kasta oo ay dareemaan waxaa ka weyn oo ka xanuun badan dhibaatada maandooriyuhu bulshada ku hayo dhibaatada maandooriyuhu uu ku hayo da-yarta uu ku hayo haddii dhib dhaco ku saabsan dhac ku saabsan dil ku saabsan qarax ku saabsan mashaakil ama xumaan oo dhan maandooriyaha sababo ah sidaa darteed qof kasta oo damiir leh waxaa laga rabaa inuu inta karaankiisu yahay uu ka galo ka hortagga iyo baabi'inta maandooriyaha muxuu yahay maandooriyuhu maandooriyuhu wuxuu yahay wax kasta oo yacni aan quuto daruuri ahayn ama wax la quudaysto aan ahayn ee qofka uu balwadaysto waa wax kasta oo maanka dooriya waxaasi waxaa ka mid ah xashiishkaa ka mid ah waxaa ka mid ah kaniini la isticmaalaa ka mid ah waxaa ka mid ah calaqa ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah khamriga ayaa ka mid ah waa nuucyo badan yahay khamrigu midka macmalka ah oo calaga la yidhaahdo iyo midka kale oo waddanka dhoofiska lagu keeno waxaa ka mid ah cirbado la ysku duro oo iyaguna dhowr nuuca sida la ii sheegay taabuugta waxaa la yidhaahdo ayaa ka mid ah waxaasoo dhan inaan dadkeenna ka zuulino ee dhallinyaradeenna laga badbaadiyo suntaas khatartaas ayaa waajibna wada saaran ah waajibkaas sida aan u garannay inuuna saaran yahay ka mas-uuliyad ahaan ayaan u garannay inuu qof kasta oo soomaali ah uu saaran yahay la dagaalanka maandooriyuhu waa mustaqbalkeenna oo horumar baabi'inta maandooriyuhu maandooriyaha oo nagu sii raagana waa burbur iyo baaba iyo bulsho magaceedu tirmay inuu sii jiro sidaas darteed waxaa nala ka rabaa qof kasta oo arrintaas wax ka qaban kara qof kasta oo isticmaala in lala dagaalamo ama laga wacyigeliyo ayaa loo baahanya gaar ahaan mas-uuliyiinta gaar ahaan waalidiinta waxaa saaran xil gaara oo uu ka saaran yahay ubadkooda maxaa yeelay waxaa isticmaala waxaa u badan da-yar midka iibiya iyo midka isticmaala labaduba waa khatar marka waxaan maanta iska wacyigelineynaa maandooriyahaas dhibaatooyinka amni ee dalka ka dhacaya ee ka dhacaya gobolka banaadir ee ka dhacaya magaalada caasimadda ah isagaa sabab u ah marka aan baarnay oon aan sii si hoose u sii feerinay waxaa noo soo baxay kaasoo la baabi'in inaan amni daradu baaba'in sidaa darteed waa inaan dhammaan mas-uuliyad iska saarno waa in dhammaan dadaal aan u galno la dagaalankiisa degmada xamar jajab oo hadda guddoomiyaha fadhiya habeen saddexaad waxaa la qabtay howlgal amniga yacni lagu xasilinayo Eh, kuwaasoo ka dhaca yacni qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir habeenadii goobo mucayana ayaa baaritaan lagu sameeyaa baaritaankaas waxyaabaha amni darrada keena ayaa la baaraa iyo dadka amni darrada ka shaqeeya iyo eh, maandooriyaha laftiisa iyo dadka ka ganacsada iyo goobaha lagu iibiyo waxay soo heleen haweeney siddeetan iyo dhowr sano jirta ee gadaysa iibinaysa arrintaas markaa waa waxay waxay ku tusinaysaa khatar jirta ee bulshadoo dhanna saameyn kule inay tahay ayay taasi muujinaysa aniga waxaa iga dhex muuqday meeshaas dhallinyaradii waxaa iska ganacsan jiray inay xirfad beddesheen oo is yidhaahdeen dadka waaweyn laga baari maaye ayaga ha loo dhiibo oo haweeneydaas waayeelkaa lagu khalday aniga aragtiday saasay la tahay marka si kastaba ha ahaato khataraha dhinac walba waa naga soo gelayaan luuq walbay nooga imaanayaan waxaa loo baahan yahay wacyigelintii agaasinka arrimaha diinta ee gobolka banaadir uu halkan ka qaybinayay in si fiican loo akriyo qofka aan wax akrina uu yidhaah qofka wax akriya ii akri si fiican loogu dhaqmaa loo baahan yahay maxaa yeelay waa qoraal xaqiiqda xambaarsan dad aqoon-yahan ah oo aad iyo aad uga baaraan degana ay soo qoreen qodobadaas haddaad akriso qodob kasta oo ka mid ah waxaa loo heli karaa daliil oo oo diiniya ayaa loo heli karaa yacni inta uu ka kooban yahay sidaa darteed dukumentiyada noocaasa sida waa sida loo bilaabay u socon doonaan dhammaan goobaha dadku isugu yimaadayna waa la gaarsiin doonaa in la akriyo marka la akriyana lagu dhaqmo la yidhaahdo akrisaya maxaa kaaga baxay inay wax nooga baxaanaa loo baahanya ma raba inaan hadalka idinku badiyo laakiin haddana ujeeddadaan u imid ama aan u nimid dhammaanteen oo aanaan intii loogu tala aanaan gaadhsiin inaan gunaanadno shirka ma rabno farrintaas aan idiin dhiibnay maantay waa in bulshada iyo guryaha loola noqdo maxaa yeelay qayb yaroo bulshada ka mid ah ayaa maanta nala joogta bulshada inteeda badnayd way naga maqan tahay marka gaarsiiya bulshada ee ku nool degmadan garasbaalley inta aad gaarsiin kartaan oo asxaabta aad la tihiin gaarsiiya si ay u noqoto yacni wax khatarteeda cid walba maqal iyo muuqaal loo tusiyo mudanayaal iyo marwooyin waxa aan isu dardaaranno waxay tahay inaan la dagaalanno yacni maandooriyaha muqaadaraadka nooc kasta oo ahaadaba nooc kasta oo uu ahaadaba ayahay dhegeystayaal guud ahaan caawintaan jeclana ku saabsana barnaamijka wareega wararka dalsan codkaas guddoomiyaha gobolka ayaa u dambeeyey dhegeystayaal barnaamijka mudada wareega hawdii ka baxday cabdirsamey cabdiwahaab cabdiqaadir shan iyo kulan dambe nabadgelyo